wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan waanu ku eegayno hanaanka caafimaadka somalilan oo ay dad badani cabasho ka muujinayaan cabashooyinkaasi oo isa soo tarayay sannadihii ugu dambeeyey waxaana ka mida dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin la sheegay inaanay lahayn aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan oo haddana la sheegay inay ka howlgalaan goobo caafimaad oo dad badani dawooyin u doontaan sidoo kale waxay su-aali ka taagan tahay dhakhaatiirta ajaaniibta ah ee dibadda laga keeno iyo dawooyinka aan tayada lahayn ee dibadaha laga soo dhoofiyo marwaluul jirde xuseen waa guddoomiyaha ururka mihnadlayaasha caafimaadka somalilan waxay soo bandhigtay khaladaadka ka dhaca goobaha caafimaadka iyo khataraha ka dhasha mihnada caafimaadka dadaan qareen u ahayn oon waxba ka garanayn baa koor cad soo gashanayaan n h b c keligeed awoodna uma laha fandhigkii iyo staafkiina ma haysato ay ku joojin lahayd waxyaalaha aad ka dhawaajisee ka mid yihiin cabashooyinka dadka farmasiyada ka soo qaad farmasiyada anagu qofka ka shaqaynaya ama farmasistka sheeganaya waanu siinaa licon laakiin farmasiga naftiisa wasaaradda caafimaadku soo maraa farmasigii wuu furan yaho ninkii lahaa wuu haystaa ruqsadii wasaaradda caafimaadku ruqsadaysa annagu kama qaadi karno marka horta laba saddex arrimood waaweyn baa caafimaadka loo baahan yahay saddex arrimood waaweyn anigu say ila eg tahay loo baahan yahay waxayn horta institutionska dowladdu inay ka midoobaan wixii caafimaadka laga qaban lahaa arrinta labaadna waxa weeyaan ruqsadan aanu siino qofkii noo imaadun baanu siinaa qofkii aanu u diidnaa intuu iska tago kor cad gashadu halkaa iska istaago ayuu yidhaha dhakhtar baan ahay waxaad arkaysaa qof toban dhakhtar isku maray oo toban wax kale jaal loo kala sheegay tobankuba ay yihiin wax dhibaato u geystay cid wax ka qabanaysa aan aanin jirin ciqaabeed ma jiro odhanaya qofkii mihnadda ku shaqaystaa maxaa lagu ciqaabi karaa ma jiro ilan adduunyada waxay haysataa criminal code bay haysataa meelaha qaarkood qofkaasi hadduu mihnada aanu lahayn ku shaqaysto criminal code buu maraya taa in laga howlgalo waa mid labaad arrinta saddexaad bulshadeenu waa bulsho iska masaakiina waa bulsho badideedu aanay aqoon badan lahayn wacyigelin xoogaa loo baahan yahay inuu qofku u baahan yahay inuu qofkaa u tegayaa xaqba u leeya anu kanamaan ka yimid oo xaqbaad u leedahay ku tiraahdo qofka dhakhtarka laysankaagii mee sidoo kale marwaluul jirde waxay sheegtay in dhakhaatiirta qaarkood aanay ogolayn in lala xisaabtamo ama wax laga weydiiyo haddii lagu eedeeyo khalad ay geysteen amaba ka dhacay goobta caafimaad ee ay ka howlgalaan dhakhaatiirteena reer somalilan ama dadkeena caafimaadka bartay reer somalilan raalli kamaha in la accountability loo yeesho qof waliba ood ula tagto wux koran kaala iga xigdaa marka tiraahdo waxaan wax soconaya annagii xeerqabeedkii mas hayno annagii enforcementkii ma hayno adduunyada kale marka qof aad ka joojisa licenka waa ina boliisku dabagalaa yaa qabanaya waxan yaa ku shaqale sidee baynu uga midownaa caafimaadka halkan uu maraya iminka meelahu maraya idinku waxyaala aan aan dhagahaas aanad udhigi karayn baa waddankeena ka dhaca nin baa yidhi ilmo yar baan gudayaa maalin dhaweydoo ka gooyay buuryada ilmihii oo koob iyo toban jir oo labiyo toban jir halkaa maraya oo kaadu ka daadanayso ilmaha maxkamad baabanu geyn waanu dabagalnay waa la waa miidiyadu kasoo baxay waa loo xukumay markii ugu horreysay loo tagay ninkii dhakhtarka sheeganaya dhakhtar maaha ners maaha awood caafimaadu leeyahay ama waxbarasho caafimaadu leeyahy ma jirto hawlo badan oo caynkaasoo iska dul dhacay baa jira cabashooyinkaa iyo mistakeska dhacaya waa inuu jiraa xeer qabanaya qofkii ama ninkii dhakhtarkii ha weynaado soddon sanood ha shaqaysto ama ha cusboonaada maanta xildhibaan axmed khaliif oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa isaguna ka warbixiyey qiso ku dhacday qoyskiisa oo ay kala kulmeen mid ka mida cusbitaalada magaalada hargeysa
mid ka mid a aniga waxyaabaha igu dhacay waxaa ka mid a sanad iyo bar ka hor aabbahay xanuunsanmaan dhakhtar geeyey uu yaro xanuunsaday i c u gaa la dhigay ma ogin stroog baa ku dhuftay saddex iyo toban cishuu ku jiray dhakhtarka nalooma sheegin inuu ku dhacay inuu stroog ku dhacay waxaa naloo sheego xanuunkiisa laygu sheegay in wadnaha halbowlaha dhiigga qaada uu xidhan yahay oo deetana halkaa la rabo in lagu qalo oo ay u baahan tahay in halkaa laga qalo etoobiyan geyne markaan sidaa u geynay halkan air ambulance baan kaga qaadnay xataa diyaaradii way qaadi kari waayeen xaalad adigu markaa ku jiray adisaba markaan geynay waxaa naloo sheegay inuu isturo ku dhacay horto midigta lugta midig iyo gacanta midigba uu kaga dhacay iyo intaa madaxaba xanuunkiisii wadnuhuna aanu ahayn uu sanbabad ahaa geesta kale madaxa guddiga mihnadlayaasha caafimaadka somalilan marwaluul jirde xuseen waxay sheegtay in badi dhakhaatiirta ajaaniibta ah ee ka shaqeeya gudaha somalilan aanay lahayn aqoontii iyo xirfadii looga baahnaa balse aanay waxba ka qaban karin maadaama ay jiraan dad u keenay ganacsi ahaan dhakhaatiir badan ajaanib ayaa waddankeena timaada dhakhtar kasta ama qof kasta oo ajaaniba waxba garanaynin qof reer somalilan aa soo xambaaraya kursi baa lasoo hordhigin waxaan leeyahay kaale adigu intaad idhaafto dhakhtarkayga ajaanibkaa la hadal ta kale dhakhaatiirta ajaanibka ah nurses maaha qaarkood halkanay yimaadaano somalilan dadkeeday daweeyaan caruurteenay daweeyaan hooyooyinkeenba dawaya haddaa aragtaan dadkana soo mara ee dakhaatiirta reer somalilan dadkay keenaan qolada immigrationka waxaanu leenahay xiriir wanaagsan waanu marinaa wixii ajaniba annagana soo mara laakiin twenty percent thirty percent baa annagana soo mara boqolkiiba toddobaatan ama sideetan ajaanibka somalilan ka shaqaysta qof reer somalilan baa lacag ku qaata aqal buu u kareeyaa halkaa fadhiisira dhakhtar baa ti adi waxba kaama gelina dawe qaar baanu ku haynaa disciplinary actions aanu ka saari kari lahay waddanka doctor maxamed xaamud cabdi wuxuu shahaadada sare caafimaadka ka diyaariyaa islamarkaana uu ka shaqeeyaa dalka britain dhowaan ayuu baadhitaan qoto dheer ku sameeyey xanuunada bulshada soomaalida aadka ugu soo noqnoqda iyo sidoo kale dayaca mararka qaar ka yimaada goobaha caafimaadka ee bukaanada dhibka u geysta iyo weliba saameynta caafimaad darro ee ay bulshada ku leeyihiin dawooyinka iyo cuntooyinka aan tayada lahayn ee la iib keeno waxaana ka waraystay wixii uga soo baxay baadhitaanada uu sameeyey muddooyinkii uu sida dhow ula socday hanaanka caafimaadka ee somalilan
iminkaan lix iyo toban sanaad baan mihnada caafimaad ku dhex jiray laba wadan africa ku yaalla waan kasoo shaqeeyey uganda iyo zambia oo ku taala koonfurta africa asia hindiyan ka gaadhin caafimaadkooda soo arkay iminkana ingiriiskan ku shaqeeyo guud ahaan markaan eego xanuunada wadanadan kala duwan ee soo arkay ka jira iyo bulshada soomaalida xanuuno u gaara soomaalida la odhan karo xanuunadaasaa soomaalida un ku dhaco dadyo kale kuma dhacaantu ma jiraan laakiin waxa xaqiiqa oo biyo kama dhibcaana inaynu xanuunada inagu bulsho ahaan uga nugulnahay bulshooyinka kale sababo fara badan awgood doctor xaamidow habnololeedka bini aadanku siduu saameyn ugu yeeshaa caafimaadkiisa ha noqoto mid gaara ama mid bulshada waxaa jira waxa la yidhaahdo social determinants of health and disease ama waxyaabaha saameeya waxyaabaha bulsho arrimaha bulsho ee saameeya xanuunka iyo xanuunku siduu u faafo iyo saameynta xanuunkaasi bulshada ku yeesho waan gartaa soomaalidu guud ahaan berigii hore miyigay ku noolayd laakiin iminka magaalooyinka loo soo wareegay oo urbanizationka adduunka ka socda ama magaalo galka adduunka kale ka socda inaga lafteedna saameyn nagu yeeshay oo dadkeedu maanta waxay usoo badanayaan inay noqdaan dad magaalooyinka ku nool ama reer magaala nolosha miyigeeta magaaladuna runtii aad bay u kala duwanayd qofka miyiga joogaa waxaa laga yaabaa cuntadu cunaa inay iska koobnayd xiliyada wax cunaa koobnaayeen hadduu wax cunana uu qof markaa shaqaynaya oo maalintii o dhan wax ka shaqaynaya shaqo adag qabanaya ama xoola ha kaxeeyo ama ama wax kale ha ka shaqeeyo waxa uu cunayo markiiba gubayuuha laakiin qofku markuu magaalada soo galo intii jeer uu cunayay way kordhaysaa wax laga inu qado qure casho uu wax cuno haddana shaqada uu qabanaya ay koobnaato socodkiisa uu kooban yahay inta badan uu fadhiyo taasi waxay keenaysaa xanuuno aanay dadku markii hore lahaan jirin inay maanta nagu bataan sida xanuunada dhiikarka macaanka cholesteroolka xanuunkan faaliga ee strooga la yidhaahdo waad arki kartaa saameynta markaa ay noloshu qaabka loo nool yahay ay ku yeelanayso waan gartay cuntooyinka la cunayo siday saameyn ugu yeeshaan caafimaadka qofka tusaale ahaan haddii cuntada tayadeedu uu liito ama nafaqada ku jirta ay aada u hooseyso siday u saameynaysaa caafimaadka qofka cuntada iyo dawada dhulkeena soo gasha lama kontaroolo oo magaranaysaa malihin hay-ado awood leh oo inaga jeegarayn kara ama inaga eegi kara cuntooyinka inoo soo gelaya siday yihiin tayaday leeyihiin inay cuntooyin safa yihiin iyo in kale waxaa laga yaabaa cuntooyin dhacay inay noo soo galaan oo qaarkood la qabtay oo la arkay oo dadku arkeen baa jira kuwo badan oo aan la ogeyn oo dee sistamka ku jira oo dadka intaa laga iibinayaa jira dawooyinku sidaas leeg waddankeena si waxay usoo galaan bilaaxada oon la garanayn dawadani waxay ka kooban tahay tayadeedu intay leeg tahay miligramkeedu intuu leegyahay dhibaato intee leeg bay ayay keeni kartaa waxaa taa inoo sii dheer haddana medical practicekii ama qaabkii caafimaadka uu u kala socday oo isaga laftiisu aan xakamayn lahayn oo xadhkaha goostay oo cid kastaa intay iska furato xarun waxay doonto dadka siin karto qofku isagoon aqoon u lahayn uu iska furan karo meel dawada lagu iibiyo dawaduu doona iska iibiyo waxaasoo dhan bulshada saameyn caafimaad bay ku leedahay waxaa jira xanuuno toos looga qaadi karo dawooyinka iyo ama cuntooyinka aan magaranaysaa dadka qabin ee dhulkeena soo gelaya waxaa jira dad iska qaata dawooyin aan loo qorin oo sidii dukaanka uga soo iibsanaya farmasiiga marba meeshay u malaynayaan inay xanuunayso iyo dawaday u malaynayaan inay ku bogsanayaan taasi ma keenaysaa cilad caafimaad way jirtaa walaal arrintaasi inta badanna soomaalida ad aragtay waxay ku xidhan yihiin farmasiyada ku xidhan yihin meelaha dawooyinka lagu iibiyo dhakhtar kuma xidhna waxaa laga yaabaa marka xaaladiisu ay xumaato ee waxba markaa iska bedeli waayaan isagoo intaasoo dawo oo kala duwan soo qaatay inuu dhakhtar u tago markuu dhakhtarka u tegayana calaamadihiisu ay dhowr jeer isbedeleen oo calaamadaha astaamaha qaar uu markan uu dhakhtarka u imanaya uu dareemayo ay qaarkood ka yimaadeen dawooyinkii kala duwanaa uu soo qaatay dadka qaar waxay ku doodayaan in dayac badani ka yimaado goobaha caafimaadka hadday yihiin kuwa dawliya iyo hadday yihiin kuwa gaar loo leeyayba ma filaysaa inuu jiro dayac ka yimaada howlwadeenada caafimaadku dhibaato u geysta bukaanka walaal waa runtaas are waxa weeyaan dayac fara badan oo xagga bahda caafimaadkii wuu jiraa bukaanadu ay ka cawdaan inaanay helin daryeelkii ay u baahnaayeen guud ahaan layskamana indhatiri karo sababo badan baan ayay ku timid oo magaranaysa halkan aan kusoo koobi karin oo ay ugu horeyso bahda caafimaadka oo nidaamkeedu aanu saxsanayn oo jaantaa rogan iska noqday si golokafuula ay dadku markaa mihnada caafimaadka usoo galaan oo ay markaa uga shaqaystaan taasina marka ay keentay inay bulshadii nagu dayacanto qofkii bukaanka ahaa markuu caafimaad soo doonto uu magaranaysaa la kulmo qof aan aqoontii lahayn iyo waxyaabihii la isticmaalayey ama ha noqoto dawooyinkii la isticmaalayey ama qalabkii la isticmaalayey oo aan standardkooda laftooda aanu magaranaysaa saxsanayn oo aan la hubin karin oo magaranaysaa hay-addii loogu talagalay inay tayada dhakhtarka tayada qofka caafimaadka ka shaqeynaya iyo dawada uu bixinayaba sixil ahayd aanay meesha magaranaysaa jirin waa gartay doctor xaamudow waxaa jira khaladaad farsamo iyo khaladaad bini-aadanku geystaan oo inta badan la sheegaya inay ka dhacaan cusbitaalada qofkii marka hore waxaa laga saxeexayaa warqad loogu sheegayo wax kastaoo ku yimaada inaanu dhakhtarka u qabsan karin ama goobta caafimaad aanu u qabsan karin laakiin dhibaatooyin la ogaada marka dambe in ay goobtaa caafimaad ka dhaceen qofkii ay ku keento dhib ka badan ti uu marka horeba u yimid ee uu caafimaadka usoo doontay arrimaha intaad baaritaanka ku jirtay somalilan ma ka war heshay dunida kale way ka dhacaan dabcan khalado sidee loo saxaa khaladaad uu dhacaa meel walba adduunka uu ka dhacaa ko dadkan ka shaqeynaya mihnada caafimaadku waa bili-aadan bili-aadankuna waa kii khaldama laakiin habab baa jira khaladkaa lasaga ilaaliyo ama loo yareeyo haddii uu dhacana qaab waxaa jira loo xaliyo ama magdhow loogu sameeyo qofkii bukaanka ahaa ee dhibaatada ay soo gaadhay innaga bulsho ahaan aad bay noogu badan tahay dhibaatadaasi waxaana inagu keenaya wax xakameyn la-aan aynu xakameyn weynay mihnadii caafimaadka oo qof aan xirfaddii lahayni uu gacanta ku dhigay siduu doonana ka yeelayo haddaba markay dhacaan dhibaatooyinkaasi qaabka innaga loo xaliyo waaba haddii la ogaadee qaabka loo xaliyo waxaynu ka dhignay sidii loo xalinayey arrimihii kale ee bulshada oo tusaale ahaan iminka qofaa qof nabar ku dhuftay laba reer baa ka fadhiisanaya magti baa lakala qaadanaya sidaasoo kale ayaa ayaa mihnada caafimaadka khalada ka dhaca loo xaliyaa bulshadeena markaad eegto weliba somaliland baan anigu aada uga warhayaa laga yaaba hadduu dhakhtar dhibaato u geysto bukaan dhibaatadaa la ogaado markaa dadkii ay cawdaan ay cabasho soo gudbiyaan labadii reer markaa ka fadhiistaan bukaanka reerkiisii iyo ninka dhakhtarka reerkiisi ay ka fadhiistaan wixii mag markaa ahna ay ninka reerkooda bixiyaan dhakhtarkiina uu shaqadiisii iska sii wato adduunka waxaasi kama jiraan adduunka waxa weeyaan qofka caafimaad ka shaqeynaya laysanka haysta markuu khalad galo ciqaabta koowaad isagaa la marinaya iyo laysanka uu haysto si dhibaatada looga joojiyo because hadduu maanta qof dhibaato u geystay maalin kalena qof kalu dhibaato u geysan karaa soo ma waan gartaa marka inaga tanaga khaldan waa taa qofkii dhibaatada geystay reerkoodaa bixinaya wixii uu dhibaato geystay waa haddii la ogaadaba wey isaguna shaqadiisii uu iska sii wadanaya laysankiisii uu sii haysanaya meeshiisa way usii furnaanaysaa shaqadiisiina waa usii soconaysaa ma jiraan markaa xeerar iyo shuruuc arrimahan lagu kontaroolo haddii xeerar la eegayo siyaasad xeer u dejisan baa jira oo berigii dowladdii siiraaniyo magaranaysaa baarlamaanka la mariyey oo la seexay hadda madaxweynuhu seexay baa jira oo yaala laakiin cid ku dhaqantaa ma jirto dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah in aanu la xidhiidhnay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan si aanu wax uga weydiino waxa uga meel yaala amaba uga qorshaysan wasaarad ahaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi ay dadweynuhu kala kulmayaan qaar ka mida goobaha caafimaadka balse ilaa haatan wax jawaaba kamaanu helin haddiise ay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku kasoo jawaabaan su-aalaha la xidhiidha xaaladahaasi aynu ku falanqaynay barnaamijka bandhigga v o a dib ayaanu idiinka soo gudbin doonaa guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo